Xiriirka kubadda cagta ee degmada Balcad iyo maamulka degmadaasi ayaa si wadajir ah u soo gabagabeeyay tartan kubadda cagta ah oo uu u soconayay kooxaha heerka saddexaad ee ka dhisan degmadaasi. Sanadkan waxaa tartanka kasoo qayb galay labaatan kooxood iyadoona guusha ku raacay naadiga Mastuun kadib ciyaar adag oo dhex martay kooxaha Balcad Sports. Ugu horeyn gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Balcad Aweys Axmed Kabiile iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka hadlay munaasabadda.
Waxaan soo gabagabeynay tartanka heerka saddexaad ee degmada Balcad ama Seyraasiida. Tartankaas oo loo qabtay labaatan koox. Maanta waxaa nasiib u yeeshay inay final imaadaan labada koox ee kale ah Balcad Sport Club iyo kooxda Samtuuna. Laba iyo halna waxaa ku guuleysatay kooxda Samtuuna. Runtii dadaal badan ay sameeyeen labada kooxba. Kooxda guuleysatana waxaan leenahay hambalyo. Kooxda laga guuleysatana hambalyo. waxaan rajeynayaa sanadka dambe soo socda kooxda laga guuleysta inay sidaan iyo sida ku faramaan doonaan ee koobkana guuleysan doonaan hadduu ilaa yaraa labada kooxba dadaal aad iyo aad u qurux badan oo wanaagsan ay muujiyeen kooxda nasiibka u yeelatay inay horyaalka noqotana waa u hambalyaynayaa kooxda sidoo kaleetona dadaalka muujiyay sidoo kaleeto kooxda kaleetona aaday u dadaashay oo nasiibkaga saamixi waayey wax qoranayna ahaayeen iyagana sidoo kale waa u mahad celinayaa ilaaha ma hadda iskale allihii koobkani markii la furaayay sidaana caafimaad nagu joojiyey maantana caafimaad annagoo qabno ku xidhayno amnigii iyo nidaamka noogu dhammaadana ilaaha mahaddaas iskale isboortigana wuxuu ku socdaa wadda aad u qurux badan waa u mahad celinaynaa guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta iyo dhammaan asxaabta la shaqayso waxaan leeyahay isboortis horumar waxaana u rajaynayaa alxamdulilaah maanta waxaa halkan ciyaar ku dhex martay kulanka xeerka saddexaad ee ciyaarta seerisiida waxaan leeyahay kooxda laga guulaystay dadaalkiina insha allah tamir dhaliya kooxda guulaysatana waxaan leeyahay hambalyo waxaan rajeynaa kooxaha hamigooda iyo maasha allah ciyaartooda aaday u wanaagsaneed aniga agaasimo ahaan waxaan maanta meeshan u imaaday inaan ka qayb galo kulanka finaalka ah ee seersiiyo maasha allah waana ku mahadsan yihiin inta maanta nagala qayb qaadatay gudoomiyaasha gudoomiyaha arrimaha bulshada iyo gudoomiyaha ciyaartooyda agaweyska bixla wuu ku mahadsan yahay maasha allah waxaan leeyahay guul iyo goobnimo ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada balcad sheekh axmed awadaad oo soo gabagabeeyey munaasabadda ayaa hambalyo u diray dhammaan kooxaha tartamaysay oo noo soo gabagabeeyey tartankii socday maalmahan oo heerka saddexaad oo si qurux badan si sharaf leh noogu dhammaaday oo noogu soo gabagaboowey waxaan leenahay hambalyo kan badi iyo midka laga badiib waa kolley waa dadaaleen waa ciyaar fiican oo saaxiibtinimo ah ayay muujiyeen waxaan leenahay kan badiina hambalyaa leenahay kan laga badiina hambalyaa leenahay saad la socotaan kubadda sideeda waxa waaye isdhexgal bulsho waaye yaa loo arkin kooxda maanta laga badiyey biliyay badin doontaa marka yaa laga caajisin sida noo sheegay gudoomiyaha isboortiga degmada balcad in la qaban doono heerka labaad tartanka degmada saad la socotaan waxaa ku tartamay hadda heerka saddexaad dhowr iyo labaatan kooxood oo maanta ilaahay mataqaanaa subxaanahu watacaala amni iyo nabadgelyo noogu dhameeyey allahas isaga ee mahad iskale subxaanahu watacaala marka insha allahu tacaala waxaan guddoonsiin doonaa qof walibo abaalmarinta oo ku lahaa tartanka maanta heerka gabagabada ah haddayna qabta koobkii haddayna qabta nidaamkii billadooyinkii